aan ku bilownay magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa waxaa ka qabsoomay shir lagu soo bandhigay daraasaad lagu sameeyey ama laga sameeyey sicir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata shirkan oo ahaa mid looga hadlayay arrimaha sicir bararka islamarkaana ay iska kaashadeen ururka dhaqaalaha etoobiya jaamacadda jigjiga hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo f e s ayaa waxay ahayd ujeedada shirkani soo bandhigida daraasad laga diyaariyey sicir bararka ayaa waxaa kasoo qaybgelay mas-uuliyiin ka socotay dowladdeegaanka soomaalida kuwa jaamacadda jigjiga ururka dhaqaalaha etoobiya khubaro ku takhasustay arrimaha dhaqaalaha iyo marsharaf kale waxaana furitaankii kulankani ka hadlay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxmed cumar isagoo sheegay madaxweynuhu in ujeedada ugu weyn ee shirkan ay tahay sidii loo abuuri lahaa wadahadal iyo dood iyada oo la isu keenayo bahwadaagta ugu muhiimsan hadday ahaan lahayd heer gobol ilaa iyo heer qaran aqoon-yahanka siyaasad dejiyayaal cilmi baarayaal siyaasiyiin iyo dadka saamaynta ku leh si ay ula wadaagaan aragtidooda ku aadan caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka ee wakhti xaadirkan una soo jeediyaan xal siyaasadeed dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda jigjiga cabdira'uuf axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya ujeedada shirkani maantay shirkan wuxuu daarnaa inta badan waxyaabaha inta intii u dambeysay deegaankeena si gaara iyo dhammaan caalamka uu saameeyo oo inta badan isku khuseeyey dhaqaalaha waddanka ruaantii sicir bararkan sii kordhaya iyo noloshan sii adkaansa ayuu inta badan ayuu quseeyey inta badan quseeyey marka la yidhahdo ethiopian economy association waa urur ka asaasan oo sharciyadiisana wadanka inta badan hadda kahor deegaanka muuna hawgeli jirin laakiin hadda marka la arkay dadaalada kala duwan ee dowladda iyo dadka magaalada degan ama deegaanka deganin ay samaynayaan ayaa waxay go'aansadeen marka inay deegaanka la tusku yimaadaan ruaantii shirkan dad kala duwan oo caalamka iyadbaa kasoo qayb galay sidoo kale cabdira'uuf axmed waa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda jigjigeed ayaa sheegay in shirkan uu ahaa kii koowaad ee lagu qabtay magaalada jigjiga waxa uuna sheegay inay jiraan daraasaadyo kala duwan oo ka hadlaya dhibaatooyinka sicir bararka iyo xalkooda kuwaasoo haatan ay gacanta ku hayaan macalimiin u dhashay deegaanka oo ka howlgala jaamacadda jigjiga waxa uuna mas-uulku sheegay marka ay dhammeeyaan daraasadyadaasi in la samayn doono kulan lagu soo bandhigi doono
shirkan waa shirkii ugu horeeya laga qabta deegaanka ruaanti daraasaadyo kala duwan oo gacanta hadda lagu hayaabaa jirta oo macalimiin jaamacadda ay kaga shaqaysa oo inta badan sida u kala yimaadeen xabsida dowlada deegaanka waxaa kaloo taa dheer dowladda laftigeeda iyo laftigeeda dad badan ku xilsaaqeen hawshanayaan kulliyadda maalintii adeegsa una hawl noocan oo kale gacanta ku haysa taana hadii la yidhahdo waxaynu waxaa samayn doonaa madal ama shir noocan oo kale marka daraasaadka imka iyagoo gacanta ku hayaa lasoo bandhigi doono daraasaadkaasi haddaba shirkan ayaa ah midkii koowaad ee ururka dhaqaalaha etoobiya islamarkaana ka qabsoomay caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa waxaa lagu lafaguray intii uu socday kubaha iyo xeeladaha ugu muhiimsan ee xal waara loogu heli karo caqabadaha ka jira dhanka sicir bararka iyo koruqaadida dhaqaalaha dalka iyo deegaanka maxaa abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga